waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali autism waa cudur oo maskaxda ku dhacdo dhinaca koritaanka so neurodevelopmental waxay dhahaan waxay ka gaartaa social skillska mase communicationka iyo behaviorka waxay dhahaan so dhaqan xumo ma ka aha ilmaha waa just siday u dhaqmi lahaayaan baa xoogaa gooni nooc kale ah oo badanaa ku celcelinayaan intay wax repetitive and restricted behavior waxay dhahaan so inta cunugka hal wax qaban lahaa tani maantur zaa'id ahaan gooni buu ku celcelinayaa that behavior so ilmabaa jiro oo hadli kalo qaarna ma hadli kalaan so spectrumka waxay dhahaan autism waa cudur oo kala duwan cunug kasta si gooni buu u haayaa
waa gartay marka cunuga xanuunkanu uu ku dhaco ama ilmaha uu ku dhaco maxaa lagu gartaa
okay waxaa lagu gartaa science badan baa jira markii badanaa cunuga laba iyo tobanka bilood ugu horeyso korniinkiisa markii la fiiriyo cunuga inuu ishiisa ku raaco waaye oo labiiyo toban bilood markuu jira inuu magaciisa maqli kala waayo oo marka u wacdid oo xasan oo cabdullaahi oo inuu ku dhaho waayo haa maya badanaa waxaa lagu gartaa labiiyo toban bilood markay gaaraan waa u wacaysaa waxay u egyihiin inay si gooni u maqan yihiin ilmaha iyo waxa la dhaho pointing and waving so by labiiyo toban bilood gacanta haddaa wax ku tiraahdo point gare fingerka ku taag ma ku taagayaan wax badan baa lagu kala gartaa oo sensoriga iyo ama maalin kasta annaga layrka iyo waxaan maqalno iyo waxaas dhan baa dhibaayo so touch taste sound iyo light so dareenka dareenka iyo dadanka waxa oo annagana dhibin baa badanaa ilmahan dhibo waxa kale oo lagu ogaado waxa waaye markay sanadii bargaaraan waxaa laga yaabaa kelmad oo laba kelmood mase xarfad inay barteen hadhowdii waxa ku dhacay waxaa u malaynaysaa ilmaha inay gadaal gadaal u socdaan ee kelmadii ay barteen ayna no longer aqoonin waxa kale lagu yaqaano waxa waaye cunuga maku smile gareynayo smilinka haddaa hadda la fiiriyo oo farxadda camal cunuga laba bilood markuu gaaray waa wax uu barto de cunug oo sanad iyo bar laba sanad baro oona si fiican kuu smaal gareynayn oo kula qoslaynin dhibaato gooni waaye waxa kale lagu garto waxaa waaye cunug waxaa u malaynaysaa markuu ciyaaro inuu goonigiisa u ciyaaraayo keligiis inuu isla ciyaaraayo ilmaha kale ma dhexgalaayo ma la ciyaaraayo so waxaa arkaysaa ilmo badan oo faamiliyaal ku dhashtaan oo intuu walaalihiis la ciyaari lahaa markasta gooni iskala fadhiyo waxaa u malaynaysaa adduunyo kale inuu ku jiro his own world waxay dhahaan waa gartay marka caruurta uu ku dhaco heerar kala duwan miyuu leeyahay oo qaarna aad buu u taabtaa qaarna in yar buu ugu dhacaa sida magaca ka muuqata autism spectrumka saas miyaa loola jeedaa ha so spectrumka markay dhahaan waa different areaska markaa hadda ka hadalna behaviorka communicationka iyo social skillska saddexdaas buu cudurka ku dhacaa so cunug kaste spectrumka waxay ka wadaan waa zaa-id buu ugu dhici karaa mase xoogaa yiriisa ilmo baa jiro oo dhinaca ay dhahaan high functioning waa just dadka la dhaqanka iyo bulshada la dhexgelintiisa keliya dhibayso mase waxaa laga yaaba ilmo kale on low spectrumka markay dhahaan oo low functioning inayna hadli kelin so non verbal social skills baa dhibaayo dabeecadii sibay different u tahay and also marmar waxaa jiro dhinaca low functioningka inay haystaan intellectual disability so maskixiyan dhinacaasna way ka jiran yihiin so waa kala different cunug kasta markii diagnosiska la waxeeyo saddexda gooni saddexda qeybta oo socialka iyo communicationka iyo behaviorka baa la fiiriyaa dhibaatada autism waxaa waaye ma aha cudur yariis oo iska dhiig la qaadaayo oo lagu ogaan karo wax medical test lagu ogaan karo ma aha badanaa markii hooyada oo aabihii waaridka markay ka shakiyaan cunugooda xoogaa ka walwalaan ay arkaan inuuna si fiican u hadlaynin mase inuuna si fiican u ciyaaraynin waxay g p gooda aadayaan oo scienckii symptomska badana markay arkaan g p-ga uu refer garaynayo wuxuu u diri doonaa pediatric pediatrician iyo psychologist markaas diagnosisku waxay ku dhacaysaa dhinac kasta markii laga fiiriyo cunuga oo waaridkii lala kulmo iyo g p goodii dhan waxaa la isku keenayaa observations waxay dhahaan observationka baa hadhoodii ogaan doono inuu cunugan haysto autism markaasdhoodii waa gartay marka ma la yaqaanaa ifraaxay waxa sababa xanuunkan ama waxa keena
sababta kooska hal ma jidho actual course weli ma la ogo baaris badan baa ku jidho hadda waxaa la isla raacsan yahay cilmi baarista dhan inay tahay genetics and environment oo qaarna hiddaha ay waalidkooda ama dadkooda ka qaadeen qaarna ay ka kugu dha kugu dhacdo hadba meesha ay degan yihiin
ha waalidka ma la dhihi kalo inuu necessarily ka qaaday because cuduryaal kale baa jiro oo la ogyahay jeanskaas baa waalidka haystaa dhibaatada autism waxa waaye weli ma la ogo hal jean mase laba jean oo isbedelismanaysa oo waalidka laga qaado autism waxay waa la ogyahay inay reerka ka imaan kadho iyo waalidka ka imaan kadhoba weli ma la ogo exactly the cause
waa gartay ee soomaalida aad buu ugu badan yahay baa la dhahaa gaar ahaan hadda baaritaano lagu sameeyey minneabolis ama maraykanka oo kale aad bay ugu badan tahay maxaa sababay kula tahay adigu baaritaano iyo waxbaad ku jirtaa jaamacad baad kala shaqaysaa ma la yaqaanaa sababaha bulshooyinka qaarkood uu ugu badan yahay xanuunkan
markii la dhahay soomaalida uu ugu badan yahay waxay ka imaatay baaris oo two thousand and thirteen dhacday baaristaasna weliba waalidka baa xoog saaray waxay ogaadeen inay minneapolis soomaalida waa ognahay inay ugu badan tahay ba classroomka markii la fadhiisiyey ilmaha markay lix jir ilaa toban jir yihiin waxaa la ogaaday inay special needs classka soomaali zaa-id ugu badan yihiin markaas xoog baa la saaray jaamacadda iyo department of healthka in lasoo ogaado waayo ilmaha soomaaliyeed cudurkan ugu badan yahay reasoningka weli ma la ogaanin ba waxaa la ogaaday marka ay fiiriyeen ilmaha jiro toddoba jir ilaa sagaal jir oo weliba sanadkaas la baaray in ay ilmaha soomaaliyeed two times higher risk inay leeyihiin markii la fiiriyay caddaanka iyo madowga iyo hispanicska weli mayna causka mayna waxaynin just prevalent study waxaa la dhaho inay numberyaasha soo ogaadaan inay ilmahaas zaa'id ku tahay ba weli reasoning ma lahaayeen zaa'id markii la dhaho hadda haddaa fiirina australia hundred kids haddaa la isku keeno one in a hundred so hal cunug ilaa boqolkii ilmood baa autism haysto soomaalida minneapolis hal cunug ilaa soddon iyo laba ilmood baa cudurkan hadda haysto so waa dhibaato way jirtaa way ugu badan yihiin but still reasoningka ma lasoo ogaanin and markaan fiiriyo dhinaca aniga cilmi baaristaan waxaynayo australia ma naqaana xataa soomaalida australia degan yihiin in ayagana zaa-id ku tahay sidaan aragnay minneapolis mase ingiriiskaiyo swedenna weliba waa lasoo ogaaday sweden waxay fiiriyeen soomaali keliya ma ahaba east africans so sudaneiska iyo eritrean ethoobiyaanka iyo soomaalida bay ogaadeen xoogaa inay ku badan tahay hadday weliba hooyadood ka imaada afartaas wadamood aniga waxaan rajeynayaa insha allah inaan ogaado inay meeshaan masuuliin tahay haddaa hooyo oo ku dhalatay wadamahaas oo east africanka oo subsaharan africa inay weliba autism inay more likely tahay inay unug oo autistiga inay dhasho waa gartay marka xanuunkan markii diagnosis lagu sameeyey sidaa u sheegtay oo la ogaado in ilmuhu xanuunka ay qabaan waalid ahaan iyo dowlad ahaan iyo iskuullada maxaa loo qabtaayoo laga caawiyaa okay so um, diagnosiska baaba weliba very long period eh markii la fiiriyo badanaa ilmaha waxaa lagu diagnose garayaa laba sano saddex sanood markaan ka hadalno hadda minnesota stariga waxay ogaadeen ilmaha soomaaliyeed inay lix ilaa toddoba lagu ogaana cudurkan inay haystaan ba australia markaa fiirina cunuga markii la diagnose gareeyo dhakhtarkaaga oo pediatriciankaaga waxay ku diraayaan waxa la dhaho early intervention so daawo ma haysto daawadiisa waxaa waaye therapy oo early interventionka so waa occupational therapyga physiotherapy speech therapy oo cunuga luuqada baraysa iyo dadka sida loo dhexgalay bulshada loo dhexgalo badanaa cunuga waxay ku xidhantay intuu jiro ba lixda sano ugu horeyso baa muhiim ah so cunug haddaa early diagnosis haddaa ka shakaysid oo ka warwashid cunugaaga inuu u malaynaysid inuu cudurkan haysto oo haddii kale dhakhtarkaa kuu sheega inuu haysto waa muhiim in lala dadaalo oo early intervention um, la geeyo badanaa autism associationkaaga ku dhow baa iska soo qoraysaa cunuga waxaa lala waxayn doonaa speech therapy badan iyo o t-ga iyo physiotherapy waa lala dadaalayaa diagnosis earlyga waxay muhiim u tahay because in australia maanta waxaa haysanaa um, lucky waxaan ku nahay inuu jiro wax funding badan oo dowladda siisay cunuga lixda sanood ugu horeyso so um, haddaa misgaraysid lixdaas sanood qaali waaye in aa serviceskan heshid waa garta tan ugu dambaysa dhowaan waxaa dhacday muran badan oo ka dhashay hadal ay tiri pauline hanson oo ah senatarad baarlamaanka ka tirsan oo ahaa caruurta xanuunkan qabta iyo kuwa kale oo disableka ama special neediska galaasyo gooniya ha la geeyo haddii kale waxay maaragtay dhibaato u geysanayaan oo waxbarashadooda dhibaato u geysanayaan caruurta kale hadalkaas see u aragtaa marka baaritaankan aad samaysayse wadamada adduunka ma galaasyo gooniya la geliyaa caruurta otisimka qabta mise ardada caadiga ahay la dhigtaan
um, markii laga hadlo um, kelmadaha ee senator hanson dhahday waa kelmado oo zaa'id khalad u ah waxaa fiicnaan lahayd inay ka laabato ba weli mayna ka laabanin um, ilmaha khalad waxay u ahayd waxay tiraahda because waarid baa jiro oo la dadaalayo oo dhibkaastan la soo maray inay cunugaas la fadhiisiyaan filkiisa cunug kasta xaq buu ku leeyahay inuu filkiisa la socdo inuu galaaska fadhiisto um, wadamaha uh, western countrieska um, waxaa dhaco cunuga markii la asaas gareeyo oo la fiiriyo cunug kasta galaas wadama la iska fadhiisiyo badanaa markii la fadhiisiyo uh, public schoolska la fadhiisiyo waxay haystaan special aid teacher oo caawinayso inta yar oo caawiska u baahan yihiin um, haddii kale ee caawis zaa'id u badan yihiin waxaa jira special schools so hadda autismka markii la fiiriyo autistic schools baa jira oo special need schools ba kelmadaheeda khalad waxay u yihiin because fikraddaas waa fikrad oo waa hore laga soo tegay nineteen fifty sixties baa la waxayn jiray ilmaha oo xoogaa um, ka dambeeya galaaskood meel gooni baa lagu soo xiri jiray so markii la fiiriyo dadka dhan way ka xanaaqeen zaa'id baa looga xanaaqay because um, waaridayaasha keliya ma ahaba communityga zaa'id bay u dadaaleen in uh, um, ilmahan la caawiyo oon xaqooda loo ogolaado inay um,
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali